بالضبط waxaan siiyey president Obama madaxweynaha Mareykanka sharaf sharaf weyn baa in واحد جمعية خيرية بالعالمين رعاو Muslim American Leadership Alliance بن كبلاني السنة دي بدأت مشروع وحا إن شيكوينكا إن ضدك مسلم كودن إن ويب سايت كا إنترنت كا إن إن قلنو marka kabacdi waxaan la shaqeynay qola neeraha story corp uh, oo you know mareykan new york bay ku bilaabeen lakiinse marka mareykan oo dhan bay joogaan so kabacdina you know radi radioga ayaa naga soo saaray waxaan oran jiray sheekooyinka dadka muslimka waxa ugu muhiimsan dadka muslimiinta mareykanka ee jooga um, halkan you know dad baa ka yimid in carabta dad baa ka imid in asia dad baa jira maxaan oran jiray in europe you know ka imid sida dadka you know bosniyaanka oo kale iyo waxaa jira afrikaanka iyo xataa in um, muslimiintan in latin america ka imid lakiinse mushkiladu waxay ahayd in um, war warka marka naga soo saaro in uh, muslimiinta you know qofkii hadduun weligiiba arkin in uh, qof muslima wuxuu isleeyahay muslimiintu waa ama waa carab ama waa bakistani marka idinku waxaad soo bandhigayseen dadka iyo sida dadka muslimiinta ee maraykanka ku nool say u kala duwan yihiin iyo sheekooyinka xiisaha lay wataan
waa sida marka waxyaabaha waayo aragnimada dadka ay soo bandhigaan ee ka sheekeeyaan maxaa ka mid a tusaale ahaan qofka sidee baad ku xulataan inaad sheekadii soo bandhigtaan
ha dad dadka waxaan ku wax waxa doontada adigu ka hadal you know sheekadaada xagee ka bilowda waxa for uh, for example waxa in um, inan um, iraniyada in uh, iyo irish you know and maalin dhaweed baa naga soo saar npr ka marka six, mil, six million views bay uh, helen okay sheekada inakaa soo soo qabanay so qof walba sheekadiisu waa waa waa different markay noo imaadaan waxaan ku ihahnaa waxa doontid ka hadal ama n you know tacaliintaada waxaad ama waxaad qabanaysid n shaqadaada ama dhakhtarta dad you know so qof qof walba waa waa iska different marka n iyo opportunityga iyakaa leh marka qofku wuxuu ka sheekeynayaa tusaale ahaan haddaan anigu ku imaado waxaad soo bandhigaysaa qof waliba waxyaabaha uu uniga ama gaarka ku yahay ee ay xiiseyn karaan dhegeystayaashiina ama dadka aad jeceshiin fariintan ina gaadho ha wa waa sida inaku inaku controlka ma you know waa sida in in interviewga imaka kana anaga adigu aan sameynano sida waa waa sidaas qofkii wuxuu qofkii wuxuu doono ka hadli karaa marka maxaa keenay in madaxweynaha maraykanka uu ama arrintan uu xiiseeyo oo abaalmarintaa adiga dadka aad ka midkahay la siiyo imaka anigu hargeysan ku dhashay marka waxaan kusoo koray imaaraadka lix iyo toban sano imaaraadka joogay marka maraykan waxaan imid two thousandka two thousandka imaka waa two thousand and sixteen lix iyo toban sano lixda iyo toban sano chicagon ayaan deganaa you know madaxweyne obama wareer wareer chicago you know inakuna madi markan an bilaabana maxaan oran jiray muslim american leadership alliance waan u sheegnay qolada you know white house-ka waxaan ku yiri in mashruucan baan bilaabanaa up to date baan ka dhiganaa so marka bil walba you know warqad baan u qoranaa waxaan qoranaa okay waxaan marka waxaan baan sameynanaa waxaan baan sameynanaa waxaan sameynanaa marka isaga isagaa noo soo diray in bilada waan gartay isagu ma idinla soo hadlay mase ismaqasheen isaga cid ka tirsan aqalka cad oo fariinta uu idinsoo idinsoo gaadhisay telefoonka kama wada hadal lakiinse n warqad buu warqad buu noo soo diray white houseka ka mid marka sidee baa laidin guddoonsiiyey abaalmarinta in chicago n nin ka mida n michael stark na idhaaho n wuxuu la shaqeeya qoladana ilahaa chicago leadership alliance waa dad you know dhalinyaro ah oo political ah oo marka aniguna aan you know an ka mid yahay marka isaga biladana siiyey waan gartay xaflad baa laydin qabtay dabcan halkaasaa laydinku guddoonsiiyey waxaad og tahay dadka soomaalida ah waxay ka mid yihiin bulshada islaamka ah ee ku nool dalkan maraykanka ee aad sheekooyinkooda dabcan bulshada islaamka guud ahaan baad sheekooyinkooda soo bandhigaysaan muuqaal laga yaabo inaan la jeclaysan baa laga yaabaa in bulshada soomaalida qaarkood laga haysto oo dad soo galooti ah oo ma garanaysaa weliba dee waxaa sawirada aada loo soo qaataa dhalinyaradan ku biiraysa kooxaha xag jirka ah sidii xukunadii ugu dambeeyey ka dhacay minneabolis oo kale sheekooyinkaas oo kale iyaga sidee baad is odhan kartaa sheekooyinkan wanaagsanee la sheegayaa muuqaalkaas way way u bedeli karaan
imika example ban kusiin karaa waxaan la shaqeynaa inantii yiraahda taalibaanku ay toogte madaxa ka toogteen malaala so malaala marka filim baa noo soo saaray documentary ah okay marka qoladan hollywoodka ina idhaaho participant media ayaan la shaqeynaa partnership baan la sameynay so dabacdi maxaan oranjay sanadka hore two thousand and sixteen waxaan sameynay film film screening mara maraykan oo dhan kamida wuxuu ahaa minneapolis waxaan utagnay maxaan oran jiray dadkan dadka inaan ku nool cedar streetka film filmka filmka malaalaan tusnay waxaa soo aaday meesha wuxuu ahaa jim you know caruurta ay ku ciyaaraan shan boqol iyo konton qof baa register garaya oo imid inta badanna waxay ah soomaali xataa you know ma ahan so marka markan marka markan tagnay minneapolis sheekooyinkan soomaalida iyo contribution contributionkooga soomaaliya americanka ayaan ka soo saarnay waxaan oran jiray qoladan story story corpna aan la shaqeynaa iyo n p r ka iyo radioga waxayna siiyeen system marka qofkii interview interviewgan ka qaadanay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed baa ku dhegeysanaysaa maxaad ku odhan lahayd maxaad u sheegi lahayd tusaalaan qaar badan oo maraykan ku dhashay ama qaar dalkii jooga okay adviceyg waxa weyan opportunity badan baa jira waddankan imanka examplekegaan kusiini karaa waxaan imid maraykan sanadka two thousand afar sano ayaan ku dhameeya jaamacadda labadii sano oo ugu horeeya wiigii waxaan shaqeyni jiray siddeetan saacadood shaqooyinka xataa waxay ahayd minimum wage yani waxaan naysiini jiray lix lix dollar toddoba dollar saa saacadii okay maalin ban taxi raacay inan soomaaliya ayaa qaaday oo toledo ohio wuxuu yidhi axmed barasho wanaagsan soomaali ba tahay adigu maxaa taxi ugu wadi weyday waxaan ku idhi imanka haddaan taxi wado lacagta lacagtaas waan maranayaa opportunities badan baa jira waddankan waxaan doonaya dadka inaan you know maraykanka inaan la xiriiro marka inaan inaan isdhiso so inamada dhalinyarada soomaalida oo dhan waxaan ku oranayaa opportunity badan baa maraykan jira haysxirana dadka dhex gala